Geerashada lagu xareeyo gaadiidka laguna cilad bixiyo ee ku yaalla magaalada Beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan oo aan markoodii hore haysan wax shaqo ah. Dhalinyarada fursadaha shaqo loo abuuray ayaa shaqadan uga maarmay inay ka tahriibaan dalka. Maxamed Cabdi Cismaan oo ka mid ah milkiilayaasha geerashada ku yaalla magaalada Beledweyne ayaa Radio Baaluula uga warramay tirada dhalinyarada uu fursadaha shaqo u abuuray.
Walaal dhalinyarada aan u sameeyay shaqo abuurku waa laba iyo toban inta hadda geerishka ka shaqeyso. Waxaan go'aan ku gaaray inaan ummadda aan ka dhashay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhowr iyo labaatan sano qarib iyo burbur ku dhex jirtay in aan tahriibka iyo dhibaatooyinka badda ay kala kulmayaan iyo ajaanibta kale ay kala kulmayaan magafaha ka mid yahay in aan ka celiyo in alle inta karaankeyga ah wixii aan u qaban karo dhalinyarada walaalahay ah aan u qabto shaqo abuurkaas inaan sameeyo taasaa igu qasabtay walaal dhalinyaradu waa ay kala duwan yihiin shaqadoodana waa ay kala duwan tahay qayb waa rinjile qayb waa alxan qayb waxaa weeye suujin oo baatalaamyeerigi ah qayb waxaa weeye micnaha jaraa'idiyada ay dhisaanoo baabuurtu markii lasoo iibiyo jaraa'idku ma dhisna qayb jaraa'idkay dhisaan shaqadu waa ay kala tahay nin walba qayb wuu qaabilsan yahay nin walba qaybta uu qaabilsan yahaana ku koontaroolahon aan aan aan xaqiisa ku siiya Qaar ka mid ah dhalinyarada loo abuuray fursadaha shaqo oo u warramay Radio Baaluula ayaa ka mahadceliyay.
shaqa abuurka lagu sameeyay aad waa ugu faraxsanahay waana tahriibka iyo waxaas iga joojisay waana ku faraxsanahay nulmaalmeedkaysa waa ka dishtaa caruurtayda waa ka beeshtaa aniga alxanka u qaabilsanaya jaraa'idyada iyo waxaasaan dhisaa wax walba oo loo baahdo ayaa meesha aan ka qabtaa wixii alxan ee aniga qaabilsan wax igu imaada male waana wax walba oo alxan anaga ka shaqeynay
horta geerishkan waxaa la yidhaahdaa ardon workshop marka ilaaha ma hadda iska leh kasakoon waxaan u mahad celinaynaa walaalkeena maxamed cabdi cismaan ee ku magac dheer ardoon ayaan u mahad celinaynaa waayo juhdiga iyo dadaalka uu kusoo bixiyey cidnana wax kuma siin hay-ad wax kuma siinin meelo fara badanaa jiro oo hadda la yidhaahdo meesha farsamada wax laga barto laakiin asaga ayaa isku xil saaray wixii oo dhan hooyo noo noqday aabba noo noqday wax walba walaal noo noqday Geerashada lagu xareeyo gaadiidka ee ku soo badanaya magaalada Beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helay dhalinyaro badan kuwaasi oo bartay xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan cilad bixinta gaadiidka.